aniga haddaan xooga faahfaahin ku siiyo waxaan ahaa nin isbadalgoonka hogaaminayo weliba oo isbadalgoonka rag ugu adkaay oo nidaamka dowlada soomaaliya iyo qarnimada soomaaliyeed aada u taageeray ragga kasoo horjeestay nidaamka axmed madoobe iyo maxamusid ragga kasoo horjeestay uguwaday baan ahaa waxaan tagay kismaayo oo waxaan ahaa raggay kasoo doorteen xildhibaan xabdig wax kasoo doortaan ahaa marka haddana waxaan ku suganaa muqdisho waxaan damcay inaan aado gobolka gado oo imika aan ka maqnaa oo deegaankeyga ah markaan airboortka muqdisho tagaya waxaa dhacday in laga soo celiyo waxaa markii aniga airboortkaa tagay meesha ladhahaa markaa tagay gudaha galay meesha boorda dadka laga qaatay tikidka markaan galay oo nimanka diyaaradii aan u dhiibiyey tikidkaan watay waxaa la yidhi macnaha kuma jirta liiska waan yaaba liiska ugu jirin waxaan ninkaan tigidka kasoo goostay maxaa kugu dhacay waxaad tigidkaa muxuu yahay kaasu yidhi sid wuxuu wacay nimankii nimankii markuu wacayna wuxuu yidhi ni waa lagu haystaa isfardaami
waa garta
amigaa kadib ayaa waxaan galay inaan xogta raadiyo adiga min meesha joogo oo elbor ka tirsan waxaa kamid aan helay adiga ugu dambeyn waxaa la helay ninka elborka oo oo qayb kamid joogo oo ugu sareeyo marka wuxuu yidhi ninkaas hoosha ayada anaga waxba kama qaban karna yii ninkaana waa la haystaa waa garta
marka waxaawaaye qabdashada marka waxaawaye arrinta waxaa caddaatay markiina dowladda soomaaliya xaggeeda tahay marka arrintaas ayaa ugu dhacday maxay dowladda soomaaliya kugu diiday inaad aado gado
wallaahi arrinta la yaabana arrinta ayada waayo laakiin annaga de gobolka gado maadaama aan nahay dad badan oo dad oo siyaasadda gobolka kasoo jeeda wax badan xogaal u nahay isma dayn adiga manaha diyaaradda lagaa celinaya oo ka shaqaynaya nabadda iyo horumarka soomaaliyeed oo weliba baraarujinaya dadka in lala shaqeeyo dowladda oo nidaamkan laga gudbo oo macnaha oo dadka qabqablayaasha nidaamkaas in laga gudbo dadka u socdaan kamid ahaa haddii marka arrintaan dhacday baaritaan baan galay baaritaankaa galayna waxaa soo baxday gobolka inay ka jirta hool mas-uuliyad ah inay ka jirto oo la rabo in lagu ba in lagu baadilo dadka lagu kala saaro jifo kamida gobolka in macnaha arrintaas macnaha si kac lagu sameynayo liis inuu yeelo oo dad aniga ku jireen macnaha hadda siyaasiin iyo dhaqan meeshaan joogaa taa in liis ka yeelo arrintaas ayaa ii soo baxday marka waxaa ii sheegtaa hadalkan hadda aad leedahay ah in jufo ka mid ah gobolka ay dad ku dhibaataynayaan ama dadka gaarka loo beegsanayo macnay yaa weeye dadka aad leedahay jufo gaar waa macnaynayaa meesha waxaa ka jirto siyaasad qabiil baa ka jirta marka hore waxaa isdhaha aniga in badan baan dad kula dagaalmay inay arrintaasay doon tahay oo kaga hormaana laakiin waxaa caddaatay marka aniga laisoo celiyey oo anigoo nabadii noolo laisoo celiyey waxaa caddaatay in meesha uu ka socdo qorsho oo been ah oo lagu diidan yahay been kale oo si hadda aniga kula hadlaa beesheeda ah in lagu diidayo macnaha oo la rabin inay meesha tagaan marka annaga gadow waxaan ku ognahay dowladdu inay joogto ciidamo ay geysa iyadii hawada iyo maamusho qoladan aad leedahay qabiil weeye way diidan tahay ama qabiilkay la dagaarsan tahay labadaa qabiil ma sheegi kartaa iyo waxa ka dhexeeyo iyo doorka ay dowladda ku leedahay maya kolley ragga hoosha wada breshil gobolka wadaa arrintaas wadaa macnaha gobolka waxa ka wadaan waa dhacdooyin badan baan hore u haynaa waxaa ka mid ah hadda ka hor intaan breshilka la gelin niman saraakiil oo ciidamo kala haystay yaa la soo qaado halkaa la keenay labadiina nin ka mid a la celiy oo meesha lagu hayaa ninna waa la howlgeliyey gobolka siyaasada dadku macnaha majority gobolka degnaa oo haddaa dhanka macnaha tayada dadka u badnaa dadkaasi macal siyaasiyiin macal ciidan si toosoo loo codyaamiya marka taasi wax cad waayo xildhibaan xildhibaan ibraahim waxaa sheegtay inaad xildhibaan tahay xildhibaanada baarlamaanka isbedel doonka ee cabdirashiid xidig doortay aad hogaamiyaashooda ku jirtid annaga gado waxaan ku ognahay dowlad iyo maamul adigana waxaa sheegaysaa inuu qabiil ka jiro dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya gado dad badanaa degee waxaan doonaynaa inaad tidhaahdid waa qoladaas iyo dadkaas waxaana haysto waxaa la haysta walaalo macana waxaa waaye arrinta aniga marka hore saan kuu sheegay gobolka waxaa waaye nidaamka dowliga ku ogaay nidaamka in dowlad qaran iyo wax walba ay ka hagaagaan laakiin marka aniga ani wax badan hore u ogaana aan arkay sida wax loo wadan aan arkay shaati dowladeed baa lasu soo gashanaya soomaalina waa ogtahay waxay isku laynayso
adiga laakiin gada lagaama celino xamara lagaa celiyo muqdisho wey meesha
lagaagobolka marka gobolka ma qabiil baa kaa celiya mise muqdishoa lagaaga celiyo meesha aniga gobolka waxaa iga celi dowladda iga celisay hoosha breshida nimanka wadaa iga celi dowladdu muqdisho joogtaa qabiilna maahan waxa ku celiyana waa muqdisho madaxda joogta eerboorka laakiin ma aha gado dadka maamula gobolka ka tirsan sidee ku cadayn karnaa in qabiil lagu haysto waxaan ku cadayn karaa taas waxaan ku cadayn karaa gobolka waa ogta in badan gaaroobo laga jooga dad badan hore looga xamigo waa la socotaa soo maha marka saas darteed gobolka waxaa meesha lagu xamibayo waxay ka imaanayaan nimanka hoosha gobolka ka wada amar kasoo baxay horta meesha lagu xamibaa taasina wax cad waay macnaha aniga waxaan sheegayn waxaan iska dhayna maaha adiga adiga inaad ku jirtid isbedel doon oo aad xildhibaan tahay oo aad gobolka ku socotid yaa ku wargeliyey ragga aad leeda weyo celiinoo gobolka maamula
targetina hayba ma filayn ba macnaha ani aan target u ahay macnaha labadii nool mise dowladda aan targeta una ma filayn laakiin target ku xakeynaya sooma waxa ku sheega sooxa wa waxa targetigana waa sooxa waay marka saa darteed waxaa waye annaga waxaa waye waxaa waye muslimiin baan gobolkan admiga anig karta ma laha dowladda shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dadka dowladda taageersanaya u dhiminayaan haddii laakiin arrintaan dhacday dadka gobolka hoos ka wadana waa la soconaa wax badan aan ognahay haddii lsu malaynayo inay dowladnimo saa ku dhalanayso xaaraan bay ka tahay waxaa weye dadka waa xusheynaa gobolka degan khaasatan dadka anig jifidii ah oo ogahay in la xariiriyo oo elboorka haddaan liska yeela waxaan u sheeganaa saacaddan laga bilaabo wax dowladnimo haddaysa jirin inuu isku tusanay haddii la haddii kaleta waxaa ka rabaa waxaan rabaa ka dambaysanaya meesha saar yaa weeye dadka aad leedahay ana anaa matalo dadku kulama yaqaanaan ee aad leedahay xanibaad gaar iyo dhibaato gaara lagu hayaa waa ogta dowla dowladda laftireeda waa ogta dadkaasi ani qabiil waa ka shaqarmay ma rabo laakiin dowladda waa ogtahay jufida taagidka ka dhiganaysa dowladda soomaaliya waa ogtahay ninka u joogo hoosha u wadana oo u darsatana oo anaa hadda magaciis ka shaqarmay waa ogyahay waya marka ka joogin hadduuna ka joogin oo saas sii wada gobolka geli maadoorisana waxaa waaye jufida ayadaa ka ah qabiilna ma rabna waa lagu soo celinaysaa waxaa leenahay arrintan waa inay ka bixisaa jawaab degdeg dowladda soomaaliya ani hadda waa xiranahay dowladda soomaaliya waa xiranahay waxaasna ma soconayo dad waxaa waaye xagee ku xiranta hadii laga taga waxaa lagu noqonaya wixii la rabaa lagu noqonaya marka ani weli waxaa ibrahim ibrahim xagee ku xiranta
laakiin qaadka laga gelay in shacabka soomaaliyeed ama khaasatan gobolka gada khaasatan jifida lagu sameynaya qaladkaas waa inay kasoo barbaxnaa dowladda soomaaliyeed xagee ku xiranta
xamara ku xiran ana xabsi guri baana boorka sababtaa nin baxay oo qarashkiisii wixiisa la gubi haddana maxabiis ahaa macnaha haddaba hotel ku hotel ku jiraan waa xabsaa maxabiisan dowladda waa waxaad noo sheegtaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliyeed oo xasaanad leh baan xilkooda iyo darajadooda iyo mansabka ilihin doodii ka taagneen baa garoonka muqdisho laga soo celiyey oo aad og tahay inay baarlamaankii ka hadleen magaaladii shir jiraad ku qabteen ee qaarkoodna shaaciyeen marka maxaa macno gaara ugu yeelaysaa in adi lagu soo celiyo waxaa ugu yeelaya anigaa nabadii nolol ahaa maxaa macnaha gaarka ugu yeela waa midaas waay anigaaba haada nabadii nolol weligeyba waa tagasaa dowladnimada soomaaliyeed haddana waxaa ugu joocan weligay inaan qarnamada soomaaliyeed hadda burbureed ka joogi weliga waa kasoo horjeeda laakiin baarka taarga gooniha baarka cidna kama yeelan inay macnaha inay waxay rabto ay gobolka ku jirto anigana meel lagula xalin ibrahim ibrahim waxaan ku weydiin waa mahadsanta fursada waxaa tiri waxaan taageersanaa dowladda waxaan ku taageersanaa wadajir iyo qaranka inay horumar gaarsiiso haddaaba intaa ku taageersaneed gado in lagaa celiyahayo dan guud bay noqotay maad ku taageertid
ma ku taageera dan guud ma wax ka socdo waa ognahay waxa uu wada ninka soomaaliya waxa saaratay gobolka uu qofku yahay wuxuu wada aniga waan ognahay laakiin haddaa adigu tegi lahayd oo lagu ogolaan lahaa waa waa ku qanci lahayd sooma waxaan laada jiro dadka shacabka iyo waxaan laada jiri iyo dadka macnaha mar u baxday taageeraan dhihi jiray waxaas ka dhaya qarnimada ka weyn laakiin hadda dii la saalimaado macnaha labadii nolol hataa la kala soocay
waa mahadsan tahay adoo adoo fursad isiinaya si dadku ay noo fahmaan haddii aad gada maanta tegi lahayd oo aad og tahay in dad kalena hore looga celiyey kuwo kale hadda dhibaato ay la kulmayaan adiga maanta dowladnimada sida hore aad u taageeri jirto aad u taageeri lahayd sooma aniga waxaa u socday inaa midnimada si xoojiya u socday wacyigelin baa u socday ilaahda awog wacyigelin baa u socday dadkiina isku xiro nidaamkan la taageero dowladiiska loo imaado barnaamijkaasa u socda aniga laakiin barnaamijka u socda wax ka hoos wax ka sokeeya reejiso waxaan dadka kala dhamaasanaa inta badan oo arrinta ayada aan ku dirdiraayo ama hadda waxay soo baxda inay jirto
haddaad dowladdu aad ku taageersanay cadaalad iyo midnimo iyo dalka in loo shaqeeyo maxaa shalay uga aamusneed markii dad kale oo soomaaliyeed oo qaarkood xasaanad le gada laga soo celinayay oo qaar xanuunsanoo dawo soo doonta xamar ay ku xayirnaayeen oo adi markii lagu celiya hadda aad u leedaha dowladda qabiil bay ka shaqaynaysaa
brosika si guud ba u dhacay marka diyaaradaha la joojinaa si guud baa loo joojiyey xildhibaanada micnaha dowladda micnaha joojisina waa looyahay xildhibaano macaarad bahayan oo laga yaabo inay dhib ka horkeenaan laakiin aniga macnaha ma dhihin qof jifo hadda waxaa jifa imaada in jifo la taagagteeda imaada ana hadda gobolkaa u socdi luuq baa rabay inaa ka bilaabo ilaa ay doono banaxaba u socdi marka ani waxaa u socday shaksiina u socda luuqaba banaxada u socda marka aniga ani ma rabin inaan dadkiiba waxajiriyo gobolkana soo boqdo deegaankayga tago yaa u socda marka sidaa darteed xildhibaanida marka hore nidaam guud bua hadda laakiin nidaam banaxada imaada waya haddana waxaa ogahay inuu liis yeelo meeshan waa ogahay hadda liis waa noogaa doontaa liiska u yeela waa soo bixi doontaa dadka dadka qoran baaba hadda bixi doonaba waa madsanta Ogaanaysaa liiska sagaal inay yiraahdaan.
waa madsanta waa kuusoo gabagabaynaya haddii aa shalay aad tiri axmed madoobe waan ka soo horjeestayoo waxaan ku noqda mucaarad anigoo dan guud eegaya oo haddana aad leedahay dowladdii shalay aan taageeray ee dan guud kama shaqaysay qabiil bay ka shaqaysaa waan ka soo horjeeda soo laguma qaadan karo inaadan ahayn nin eh, sal fadhiyo leh oo go'aan siyaasadeed iyo hadaf leh aanan ahayn oo aad dan gaara iyo wax adig kuu gaara aad raadinaysido waxaaga aanay ahayn wax meel fog jira maya waa arrintaa walaalow aniga marnaba kama gudbaayo xirnimada soomaali anaa hadda aan kula hadlay marnaba aniga ma aqbalayo in aan dabadhilis ama wada uu dowlada mase nidaam qaran ninka ka hormana marnaba maaha inaan ka baxay aniga mashaakan dowladda iyo inaan ka baxay maaha labadii nool